xiriirka labada dal muddo waxaad mooday in uu marayay herar aan fiicnayn oo isku tuurtuura isku tuurtuurkaas oo aada moodid dowladda kenya in ay soomaaliya ku hayso maxaanku dhahaa maagid iyo maxaanku dhahaa provocation ay ku hayso dalka soomaaliya taas waxyaalo badan baa keenaan u malaynayaa oo sababaheeda lala xiriirin karo waa mide waxa ay kenya baryahan ku dhaqaaqday diblomasiyad weerar ah diblomasiyad waxdhimaada diblomasiyad aada arkaysid in ay ku socoto xowli xooggan oo mindhaa ay ujeedooyin ka leedahay ujeedooyinkaas ayakaa yaqaana anaku hadda ma maaragtay waxa daaha gadaashiisa ka jira ma garan karno laakiin waxaa muuqata in daandaansi xooggan oo aanan ku habboonayn xiriirka labada dal oo dariska ah in ay dhex maraan taas waxaa dhici karta in kenya ay rabto inay soomaaliya ka fushato dana qaraneed oo maslaxadeeda la xiriira waa sida markaad fiirisid siyaasadda ay hadda kenya ku howlan tahay oo dhaqdhaqaaqeeda diblomasiyad uu ku salaysan yahay taasaan u malaynaya in lala xiriirin karo haddii aan waxa sababay oo maaragtay xiriirka kan murugsan oo ay ka buuxdo mararka qaarkood hanjabaad hanjabaad maxaan ku dhaha cadaadis ku wajahan soomaaliya waxaan filayaa in ay ugu badan tahay arrintii la xiriirtay badda arrinta badda la xiriirtay yay ugu badan tahay waxyaalo kale oo damac ah iyo oo ujeedooyin guracan lehna waa dhici kartaa kenya inay ka leedahay haddii aan badda ku ekaano badda soomaaliya weligeed soomaaliya baa lahayd weligeed kenya ma sheegan weligeed damac badeed iyo mid dhuleed intaba kenya soomaaliya kuma ay sheegan jirin kumana sheegan weligeed hadda maxaa keenay in baddii soomaaliyeed ay muran gasho hadda maxaa keenay in kenya ay ka dhisato derbiyo xuduudka beled xawiye mandheera u dhexeeya hadda maxaa keenay in waxyaalo badanoo aan ku habbooneyn xiriirka labada dal inay yimaadaan badda soomaaliya weligeed soomaali baa lahayd cid kalo oo ku sheegatay badda soomaaliya ama territorial sea waters ma jirin marka laga hadlayo sharciyada caalamiga ah ee xagga badda iyo soodinkala yeelashada laba wadan soomaaliya ma wax mugdi la gelin karo ayaa ku jira oo ay kaga duwan tahay dunida kale badda soomaaliyeed heshiise caalami ah oo uu ugu horeeyo anclas united nations c of the law conference ayay ku caddahay oo la saxeexay kun iyo sagaal boqol iyo siddeetan iyo labadii laguna saxeexay kingston dalka jamaica heshiiskaas bade badaha adduunka oo soo socday muddo dheer wadaxaajoodkiisa ilaa toban sano heshiisyada ugu dheeraayo dowladuhu ay ka wada xaajoodaan buu ahaa waa heshiis aada u dhib badan buu ahaa halkaasaa lagu dhameeyey dowlad walba waxay leedahay waxa eh, inta ay leedahay iyo eh, sovereignitigeeda xagga eh, biyaha badeed soomaaliya waxay leedahay sharci eh, qaraneed oo lagu xadeeyey badda soomaaliya inta ay leedahay heshiiskaasna waxa uu eh, la saxeexay toddobaatan iyo labadii waxaa la yidhaha heshiiska soddon iyo sharciga soddon iyo toddobo taasuu ku cad yahay marka caalamiyanna eh, soomaaliya intay leedahay tii aan soo sheegay baa lagu eh, xadiday sida dalalka kale oo dhan oo eh, ay- loo xadiday badahooda inta ay leeyihiin eh, sharciga qaraneedna saasuu ugu cadyahay marka eh, ma garan karo eh, cid eh, badda soomaaliyeed muran gelin karta sheegan karta ku eh, doodi karta inay wax ku leedahay baddaas marka tan haddii waa wax cusub oo soo kordhay waxaa sababay kenya ama dal kaleba inuu maaragtay hungurigeeyo badda soomaaliyeed aniga waxaan u malaynayaa inay la xiriirto eh, uu burburkii soomaaliya ka dhacay kow iyo sagaashankii kaasoo keenay waxyaalo badanoo eh, aan soomaaliya lagula dhicin ama aan lagu maagi karin markii ay dowladda eh, xoogga lahayd xoogga leh ay jirtay markii soomaaliya ay ka adkayd inay ilaaliso difaacdo sugto madax bannaanideeda qaraneed xag bad xag cir iyo xag dhul intaba marka taas waxaa ay salka ku haysay national sovereignty-ga qaranka soomaaliyeed uu leeyahay eh, in ayna geli karin wadaxaajood iyo iyo gorgortan iyo muran iyo sheegasho intaba sidaas awgeed baan u malaynayaa inay badda ugu weyn tahay waxaa dhici karta oo kale eh, oo dee la- la- maaragtay caqliga caadiga uu sheegi karaa soomaaliya maanta kala daadsanaanteeda iyo midnimo la-aanteeda iyo awood la-aanteeda xagga eh, eh, hanaanka dawliga ah oo iska eh, eh, maxaan ku dhahaa wiiqmay daciif noqday eh, burburkii aan soo sheegay markuu dhacay kadib taasaa midhaa eh, damac eh, dalal kale ay ka leeyihiin soomaaliya ayagoo u adeegsanaya eh, maxaan ku dhahaa eh, eh, eh, xaaladda soomaaliya maanta ay ku sugan tahay oo ah mid aan wanaagsanayn markii loo eego shalay soomaaliya sidaa ay ahayd soomaaliya kenya eh, dabcan shalay ma aysan dhalan waa laba wadan oo weligood daris ahaa xilligii dowladnimada adag ee ka jirtay soomaaliya laftigaaguna dabcan aad dowladdaas ka mid ahayd kenya marnaba ma soo hadal qaaday arrimaha hadda ay karkarinayso ee ku wajahan dhinaca soomaaliya aniga qof ahaan eh, waxaan ka soo shaqeeyey dalka kenya muddo eh, intii dowladda soomaaliyeed ay jirtay waxaan xasuusnahay oo aan haddee eh, ogahay in xiriirka waagaas ay dowladda jirtay ee kenya uu eh, fiicnaa markii laga soo bilaabay siddeetan iyo saddexdii ilaa sagaashan iyo kowdii xiriirkaas meel fiican buu marayey iskaashi baa labada dal u dhexeeyey wax wada qabsi bay lahaayeen xurmo iyo dariisnimo iyo walaalnimo iyo istexgelin iyo isqadarin baa dhex taalay Eh, waktigan aniga joogay waxay wuxuu ahaa eh, siddeetan iyo lixdii ilaa sagaashankii halkaas waxaan ka garan karaa xiriirka meeshuu maraayey goobjoog baan ka ahaa waa la socday dadka ka shaqeeyey inuu hagaaga labada xiriir laba xiriirka labada dal oo dariska ah inuu meel sare gaaraan ka mid ahaa howshaydaba saasay ahayd maxaan ku dhahaa waxaan la soo shaqeeyey dowladdii madaxweynaha uu ka ahaa kenya daniel arab moy iyo hay-adaheedii kaloo dowladda ahaa wanaag iyo wada shaqayn fiican oo heer sara ayuu xiriirka labada dal waagaas maraayey haddii burburka haduu dhacay waxyaalo badan baa soo kordhay waxa soo kordhay waa fara badan yihiin hadda halka kale inaan maaragtay ka tirino wakti uma hayno midda kale oo ahayd su-aasha maxaa kenya hadda ku qasbaaya xawliga kan deg deg ah oo ah julansiyada weerarka ah offensive diplomacy baa la yidhaahdaa oo weliba wadata maxaan ku dhahaa xiriirkii sokeeyaha ahaa mid ka baxsan ee labao dal u dhexeey waxaan dhihi karaa labada dal waa waa iskhilaafi karaan waxbay isku qaban karaan waxbaa dhex mari karaa waa wax la yaqaano oo dowladaha sideedaba khilaaf iyo ismaan dhaaf waa dhex maraa khilaafka markuu dhasho intuusan gaarin heer uu xumaado oo labada dal ay maaragtay isfahamkoodii wax gaaraan waxaa fiican in markay wax dhacaan labada dal ay ka wada hadlaan isu sheegaan iska qanciyaan wixii mugdi oo jirana ay meesha ka saaraan si xiriirkii uu u noqdo mid ku dhisan tixgelinta danaha labada dal taas marka waa wax dowladuhu ay ku dhaqmaan waa wax soomaaliya kenya maba he international relationska maanta dowladaha dhex yaala iyo qaabkaay u macaamilaan nidaam loo maro qaab lagu laiskula macaamilo ayaa degsanoo jira oo la ogyahay marka taas yaa fiicnaan lahayd in wixii labada dal dhex maro lagu maareeyo lagu xaliyo lagu dejiyo si ay meesha uga bixin isfahamkii wada shaqayntii wax wada qabsigii darisnimo afrikanimo walaalnimo oo meesha ka jiray uusan dhaawac u gaarin sidaas awgeed ayaan aniga waxaan u arkaa arrintan in ayna gacanta ka bixin gacanta inayna ka bixin waxaan ula jeedaa in wax kastoo dhaca miiska wadahadalkaa la keeni karaa waa laisu sheegi karaa waa la iska qancin karaa waa la tilmaami karaa waa loo raadin karaa wixii lagu daweyn lahaa iyo maxaan ku dhahaa si wixii is-afgaranwaa ah oo meesha ka dhexdhaca labada dal loo mariyo jidka ku habboon oo wax looga qaban karo taas waa waxa keliyaxa ugu fiican oo aan isleeyahay xisadda hadda aloosan waa lagu dejin karaa
soomaaliya kenya dhowaan waa tii mar wadahadal uu dhacay oo madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo xataa uu tegey dalka kenya is-afgarad waa tuu jiray hadda iyadoo isafgarad jiray laba wadan cilaaqaadkooda uu caadi ahaa kenya ayaa dabcan dardargelisay in ay ku dhiirato arrimaha soomaaliya iyo darisnimada iyo cilaaqaadkaba laftigoodaba inay dabcan mugdi geliso maxaa la dhihi karaa kenya waa ku raadinaysa arrinkaas ma qabo aniga offensive diblomacyga dowladda kenya hadda ay ku jirto in ay keligeed ku tahay waxaa dhici karta dowlado kenya saaxiib la ah dana kale ay wada shaqayn leeyihiin oo ku salaysan xiriir gaaroo hoose in ay arinta kenya ay maaragtay sida geesinimada leh ugu dhaqaaqday ay ka dambeeyaan waa aniga danigayga iyo saan u malaynayo taasna meesha waa ku jirtaa waxaa soo haray soomaaliya maxaa ay ka samayn kartaa siyaasaddaas xoogaa colaada hogsan ee kenya ay hadda ka wado ay ku ay ka wado dalkeeda kuna wajahan soomaaliya soomaaliya waa dowlad madax bannaan cid maanta hadda si toosa dagaal ugu qaadi karta oo qabsan karta ma jirto adduunka xerar baa jira international low baa jira conventions iyo heshiisyo badan oo qaabka maaragtay dowladuhu ay isku dhowraan isku xurmeeyaan aanan dowlad dowladda kale ugu xadgudbi karin ayaa jira qarnigii koob iyo labaatanaad baan maraynaa ma dhici karto in sabab la-aan dal uu dal kale ku xadgudbo haddii ay dhacdo hataa hay-adaha caalamiga ayaa jira oo dowladda soomaaliya wixii ay dowlad kale uga gardaran karta uga gardaran tahay loo loo bandhigi karo lagu dhexgeli karo arrintaas maaragtay wax looga qaban karo taas waa taas oo qaabka diplomatic channel in loo maro wax ka qabashada arrinta waa wax meesha ku jira waaye labada dal haddii ayaku isfahmi kari waayeen waxaa dhici karta dalal kaloo labada dal saaxiibo la-ah inay arrintatan soo farageliyaan si ismaandhaafka uusan escalation u qaadan dowladahaas waa wax la garan karo weeyo dowlad xuquuq iyo xuquuq ay leedahay waa macruuf waaye marka dowladahaas baa loo mari karaa inay dhex galaan united nationka loo mari karaa oo hay-addii maaragtay caalamka ka jirto maanta dowladaha wixii ka dhexdhexa soo faragelin lahayd aniga waxaan qabaa arrintan inaanan xiisadeeda dab lagu soo shidin in loo mi si miir leh oo degan oo danta ay ku jirto labada dal ma aha danta hal dal danta labada dal waxay ku jirto in loo eego laguna maareeyo ayaan anigu qabaa su-aal kale oo ahayd
soomaaliya dowladnimadeedu hadda ma ahan mid xoogan damac iyo danana waa imaan karaan haddii la doono haddii xaaladdu aysan hadda isbedelin ama aan wax iska bedelin sida labada wadan xaalkooda dulimaasyadeed uu yahay maxaa la gudboon soomaaliya soomaaliya waxaa la gudboon muran badda soomaaliyeed ma geli karo hadduuba galayna kaba soo qaad dowladda soomaaliyeed waxay martay dariiqii ugu fiicnaa oo waxa kan wax looga qaban karay hadday gar tahay iyo hadday gar darro tahay labadaba wixii ay labada dal isku qabteen oo ugu weyn dhinaca badda wixii waxaa loo gudbiyey hay-addii dowladuhu markay isqabtaan waxay isku qabtaan inay gasho oo u garqaado ay ahayd oo ah maxkamadda adduunka international court of justice oo ku taala dalka holland the hague labadii dal qolo walba waxay ku muddaci lahayd waa la dhageystay way soo gudbiyeen qeylkii ay qolo walba isticmaali lahayd mid badda lahayd oo milkiyadeeda ay ah ayada iska lahayd iyo qolo kale oo sheeganaysa badda soomaaliya inay qaar ka mid a leedahay waxay noqotaba ha noqoto halkaasaa arrintii taallaa hadday taallana maxkamaddu maxkamad arrintii guda gashay oo baartay oo la sugaya go-aankii ka soo baxa wuxuu noqon doono intii taas aan la gaarin wax kale oo meeshaan yaalla ma jiraan go-aankaasna waa go-aan maxkamad caalamiya ay gaarayso go-aankana hadda gartuu laba nin kama wada qoslisaa la yidhaahdaa qolay un raaci garta qolana waa laga gardaraday ay wax ku doonaysid baa issoo gaabin doonta in dowladda kenya ay sugto labada dalba ay sugaan go-aankaas wuxuu noqonaya ka hor in buuq iyo maxaanku dhahaa provocation iyo waxyaalo badan oo waxaas maxkamadda ay gacanta ku haysa aan u fiicnayn ay dalal labada dalba midna galaan ma habboona siiba kenya aniga waxaan qabaa in ay waxa ay samaynayso o dhan uga jeedo hal shay oo salka ku haya in maxkamadda inta aan la gaarin go-aankeeda ka hor ay kenya pressure saarto soomaaliya si mindhaa ay iyadoo maanka ku hayso oo ah maxkamaddii in arrinta ay gacanta ku haysay iyadoon la gaarin go-aankeeda labada dal wadahadal ay ka furaan arrinta badda ku saabsan sidaasa anigan u malaynayaa in dhaqdhaqaaqa kan siyaasadeed ee dowladda kenya dhowaanahan ay waddo uu ujeedadiisa yahay ugu dambeyn waxan rabaa inaan ku weydiiyo adigu waxaa tahay nin duulimaasi oo muddo fara badanna dabcan arrimaha duulimaasiyadda ka shaqaynayey wadamo badanna duulimaasiyad dabcan uu wakiil uga ahaa soomaaliya kusoo matelay oo kasoo shaqeeyey maxaa ku talin lahay dowladuhu sax iyo qaladba waxay noqoto ha noqoto danaha ay leeyihiin oo la yidhahdo national interest geed dheer iyo geed gaabanba waa u fuulaan hadday u mari karto in ay marsadaan taas marka kenya maxay u doonaysaa oo danaheeda u difaacanay danaha ay leedahay ay rabtaa inay u fulaan wax lagu yaabo ma aha laakiin waxaa meesha taalla oo muhima in maanka lagu hayo ayna tahay in dowladda soomaaliya ay waxa ay xaq u leedahay si hufan oo degan oo diblomaasiyad iyo siyaasad maaragtay caqligal ah ay ay ku maarayso wixii danaha ay leedahayna dowlad iyo dad ahaanba labadaba soomaaliya ay difaacdaan baan aniga ku talin lahaa waajib qaraneedna weeye dowladda soomaaliyeed iyo shacabkeeda ayakoo wada jira wixii danahoodaa inay difaacdaan taasaana yay arrintu aakhirka ka maarmi doonin malihi aniga hadda dowladda soomaaliyeed intay waxa kan socdeen war baa ay ka soo saartay arrintaas warkaas war miisaanan oo diplomatic language ku qoran buu ahaa aadna u qurux badan iyadoon cidna maagin kenyana daleecayn iyo wax ka sheegid midna aanan aan u geysan ayay statementigay ka soo saartay arrintaas uu ahaa mid kii ugu fiicnaa in la yeelo ay ahayd tensinkana aanan sii muruginin ka jira hadda marka waxaa habboon soomaalida soomaaliya in ay isticmaasho wasiilooyin kala duwan oo waxa iyada ay danaheeda ku jira ayna cidna uga habranin cidna maaragtay uga xishoon ay difaacato danaheeda qaraneed intaasay arrintu u badan tahay waxaana aakhirkii aan u malaynayaa amaba inay noqoto ay u badan tahay in soomaaliya baddii ay lahayd oo weligeed inay leedahay ay u caddayd muranna inay gashana aan meeshaba ku jirin maxkamadda caalamiga ee i c g xukunka ay qaadi doonto xukunka inuu noqdo mid soomaaliya ay gar ku siinayso waayo gar iyo gardarro ismaab isma galaan gar wixii lagu leeyahayna waa gar gardaradana waa soo gaabisaa intaasaan anigu kusoo gabagabayn lahaa wax ka dhihidda arrintaas hay-aankan ka taagan oo ah diblomatic criska ka jira soomaaliya iyo kenya